hogaamiyeyaasha diinta ee magaalada mombasa ee dalka kenya ayaa dhigay banaanbax ay kaga soo horjeedaan go'aan ka soo baxay maxkamadda sare oo xuquuq u oggolaaday dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda bartamihii toddobaadkan ayay maxkamaddu soo saartay go'aan ay ku oggolaatay in ururka qaran ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda la diiwaan geliyo oo lagu daro liiska ururada aan dowliga ahayn ee dalka kenya go'aankaasi ayaa carab badan ka dhaliyey gudaha dalkaasi waxaana markiiba ka hor yimid culimmada kenya cismaan axmed oo ka mid a hogaamiyeyaasha diinta kenya ayaa sheegay in dowladda kenya ay ka doonayaan in arrintan ay ula macaamisho si la mid a sida yugandha oo ay daris yihiin
waxaannu xukuumadda iyo madaxweynaha ka codsanaynaa oo aannu ku boorinaynaa inuu soo farageliyo oo uu ka hortago sharciyeynta dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda ee kenya madaxweynuhu kenya ha u sameeyo si la mid ah sidii uu museveni uu u sameeyey uganda
madaxweynaha uganda yuweri museveni ayaa saxiixay sharci ciqaabaya dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda sharcigan ayaa dhigaya in dil lagu fuliyo ciddii fal noocaasa lagu helo qaar ka mida dowladaha galbeedka iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa tallaabadaasi aad u cambaareeyey dadka ku dhaqan kenya ayaa ku doodaya in dhaqanka noocan ahi uu yahay mid meelo kale looga soo waariday oo aanay iyagu wax shaqo ah ku lahayn zakiya maxamed waxa ay ka mid tahay dadka ku nool mombasa
haddii aan afrikaan nahay dhaqankan sal uma lihin marnaba kuma aanan soo dhaqmin arrimahan waa wax laga soo minguuriyey dalal shisheeye waddamada shisheeye carruurteenna ayay lacag siiyaan si ay arrinkan ugu qanciyaan oo ay u taageeraan
qaar ka mid a xildhibaanada labada gole ee baarlamanka kenya ayaa sheegay in ay ka dhiidhiyi doonaan go'aankan maxkamadda sare ka soo baxay doctor jackson cosgey oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamanka ayaa maxkamadda sare ugu baaqay in aanay u hoggaansamin cadaadis uu sheegay inuu dibadda uga imanayo
maxkamadda sare ma aha inay u dabacdo arrintani tani waa maxkamadda sare ee jamhuuriyadda kenya waa inay ahaato mid laga dheehan karo qaabdhismeedka sharciga dalka oo ay ogaato waxa uu dastuurku ilaalinayo waa in aysan u hoggaansamin cadaadiska uga imaanaya quwadaha shisheeye sharciyeynta dhaqdhaqaaqa dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda waa ajende shisheeye oo aan laga soo dhowaynaynin gudaha dhulkeenna
xildhibaanada warbaahinta la hadlay ayaa wacad ku maray in ay samayn doonaan wax alle iyo wixii karaankooda si sharcigan ay meesha uga saaraan sida uu ku warramayo xildhibaan daniyel wanyama
waxaan idiin xaqiijinayaa in aannu samaynayno wax kasta oo macquul ah si aannu u hubinno in xukunka noocaan ahi aanu dhaqangeli doonin go'aanku waxa uu ku jiraa gacanteenna annaga oo sharci-dejiyaasha ah tallaabo ayaan qaadanaynaa marka la gaaro wakhtiga ku habboon oo haddaba la joogo
dalka kenya isku galmoodka dadka isku jinsiga ah waa sharci darro waxaana dalkaasi uga yaala sharci ciqaabaya oo ilaa afar iyo toban sano oo xabsi ah dhigaya ciddii arrintaasi lagu helo kenya ayaa weli loo arkaa in ay tahay meel ay ku baxsadaan dadka l g b t q ga si ka duwan inta badan waddamada qaaradda afrika oo iyagu si adag ugu fuliya sharciga dadkaasi ka dhanka kenya ayaa weli loo arkaa in ay tahay meel ay ku baxsadaan dadka l g b t q ga si ka duwan inta badan waddamada qaaradda afrika oo iyagu si adag u fuliya sharciga dadkaasi ka dhanka laakiin kenya waa dhif in la fuliyo xeerkan ciqaabaya dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda ee uu gumaystihii kaga tegey